subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax ciidamada macawisleyda oo deegaano badan oo ka tirsan gobolka hiiraan la wareegay kadib abaabul culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday gobolka hiiraan laamaha ammaanka oo gacanta ku dhigay qarax la damacsanaayo goob ganacsi oo ku taalla magaalada caasimadda ah ee muqdisho isimada dhaqanka maamulka puntland oo mar kale fariin u diray mucaaradka iyo madaxweyne deni kulan lagu soo dhaweynayey laguna taageerayey xayiraadda hubka ee laga qaaday soomaaliya oo muqdisho lagu qabtay maxkamadda gobolka banaadir oo go-aan ka soo saartay wiil lagu muransanay qoyskiisana si rasmi ah ugu wareejisay kadib hidisadaha d n e da oo lagu kala baxay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay afarta disembar sannada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaay warka subaxa hatanna kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsan ciidanka macawisleyda ayaa deegaano hor leh ayaa waxa ay la wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka hiiraan howlgal ay sameeyeen ciidamada macawisleyda ayaa waxa ay kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan kadib abaabul culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday gobolkaasi hiiraan hogaamiyaha waa hogaamiye cali jeyti cusmaan oo howlgalkaasi hogaaminayay ayaa sheegay in ay la wareegeen deegaano badan oo dhaca webiga jiinkiisa ee gobolka hiiraan halkaasi oo fariisimo waaweyn ay ku lahaayeen al-shabaab sida uu sheegay cali jeyti waxa uu sheegay in dhowr cisho ay halkaasi ka sameynayeen amase ay wadeen diyaargarow ku aadan sidii howlgalladaasi ay u qaadi lahaayeen haatan ay dib ula wareegeen deegaanadaasi iyagoo kaashanaya dadka shacabka waxaana sidoo kale uu sheegay cali jeyte in howlgalladaasi ay guula ka gaareen cali jeyte cismaan ayaa sidoo kale intaasi ku daray in howlgalkani uu kasoo bilowday deegaan lagu magacaabo deegaan lagu magacaabo miir qoole islamarkaana ay haatan u gudbeen deegaano hor leh oo ay kula wareegeen waxaa sidoo kale intaasi uu ku daraya in ay dileen xubno ka tirsan al-shabaab waa siduu hadalka u dhigay isagoo sidoo kalena sheegay in guula waaweyn ay ka gaareen howlgalladii maalmihii lasoo dhaafay ka socday gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya dhinaca kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal laamaha ammaanka ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen qaraxa la sheegay in lala damacsanaayo goob waa goob ganacsi oo ku taala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya laamaha ammaanka ayaa gacanta ku dhigay qaraxa lala damacsanaayo goob ganacsi oo ku taala magaalada muqdisho waxaana sidoo kale ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen ninkii waday qaraxaasi kadib markii laga arkay kaamirada c c t v da loo yaqaana sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka gobolka banaadir oo ka hadlayay qaraxaasi waxaana intaasi uu ku daray in ay ciidamadu ku guuleysteen inay qabtaan shaqhsigaasi maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho iyo sidoo kale ganacsatada ayaa amaro lagu soo rooyay kuwaasi oo ku aadan inay xirtaan kaamirooyinka loo yaqaano c c t v da taasi oo dowladdu ay sheegtay in ay qeyb kaga noqonayso amase ay qeyb ka tahay sugidda amniga iyadoo haatan ay jiraan dhibaatooyin waaweyn ay wajahayaan dadka ganacsatada ah dhankaya puntland haddii aynu fiirinana isimada dhaqanka maamulka puntland ayaa mar kale waxa ay fariin u direen mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi sayid cabdulaahi deni isimada dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka guud oo dhowaanahan kulamo gaargaar ah ku kala yeelanayay magaalooyinka ee maamulka puntland gaar ahaan garowe iyo sidoo kale magaalooyin kale ee muhiimka ah ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay haatan in wax weliba lagu xaliyo isfahan iyo sidoo kale is-afgarada isimada dhaqanka qaarkooda ayaa fariimo adag u diray madaxweyne deni iyagoo sheegay in uusan amase aysan macquul ahayn xilligaani in dalka amase puntland ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah taa beddelkeedana la aado doorashooyinkii horey kaga dhici jiray deegaanada maamulka puntland qaar ka mid ah waa isimada dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo fariin u diray madaxweyne deni sidoo kalena sheegay in aysan macquul ahayn in magaalada caasimada ah ee maamulkaasi puntland ee garowe ay haatani uu ka dhaco dagaal u dhexeeya mucaaradka iyo sidoo kale madaxweyne saciid cabdulaahi deni
iyadana waa caasimada daarood baan oran karnaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala arrinta annaga aan wadnay waxay ahayd dhambaal ama message aynu dadka walaalahayn aan u wadnay inaysa waxbana naga hallaabin waxbana naga burburin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahuma calaa sayidina maxamedin wa calaa aalihi wasaxbihi wasalim marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ikhyaarta waxyaabihii nagu sababay inaan imaanno iyo waxyaabihii aan la kulannay waxaa jiray wax yar oo conflict ah oo soomaalida ay ka dhex jiri jiray oo deegaankan reer puntland waayihii dambe haystay markaan aragnay inay soo nonoqotay arrintan iska horimaadiya yaryarna ay dhaceen waxaan tashannay dadkii deegaanka ama reersade waxaan isweydiinay maxaa idinkaga aadan waxaan garannay inaan meeshii soo aadno waxaan soo aadnay garowe oo maanta culayska iyo waxa ka taagan aynu la qaybsanno dadka walaalaha aan nahay sida islaamka horey uu sheegay puntland waa muraayadda ama nidaamka hadday tahay mid daarood iyo mid soomaaliyeedba ay daawanayaan wey magaalada garowe ayadana waa caasimadda daarood baan oran karnaa runaantii aanaan aqbali weyno in damage uu gaaro horta middaasaan ugu sababto inaan imaano cidna invite garaysay hadday dhinaca dowladda tahay hadday dhinaca mucaaradka tahay hadday isimada yihiin hadday arrimaha bulshada tahayba waxna invite garay ma jirin annagaa garanay deegaankeenna iyo dhulkeen inaan imaanno mar haddaynu nimid waxaan aragnay runaantii soo dhoweyn qurux badan oo ugu horreeyey islaam ciise islaam maxamed iyo siyaasiyiintii kale iyo waxgaradkii deegaanka in naloo baahnaa in nalooga baahnaa inaan imaanno deegaanka tale iyo aqli kusoo ku biirinno dad guryahoodii yimid intaas waa kala kulan runaantii aad baan idinkaga mahad celinayaa guud ahaan reer nugaaleed iyo reer puntlandba kolley waxaan filayaa halkan ama deegaankan dadka haddii isima ay yihiin hadday cuqaal yihiin haddii aqoon-yahanno yihiin hadday waxgarad yihiinba intii waxgaranaysa ilaahay baa ku beeray wax hadda ka duwan waxa aad raadinaysaan oo aan idiin wadnay ma jirin laakiin garab walaaltinimo sokeynimo wax wada lahaanshaan u nimid meeshaan inaan tusno eelkeenna waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa waxyaabaha aan u soconay ay u horaysa nabadda iyo midnimada iyo xasiloonida deegaanka in ilaahay subxaana wa tacaala noo taxkumiyo dabcan dadkii aan arkaynay ma kala foga dad wada dhashay oo walaal ah oo wax yar isku hayo wey waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala arrinta annaga aan wadnay waxay ahayd dhambaal ama message aynu dadka walaalahayn aan u wadnay inaysan waxbana naga hallaabin waxbana naga burburin laakiin go'aan qoran oo aan rabnay inaad dad ku ridno ama dad aan ku qaban midna ma jirin oo gaar ah waxaanu la qabnaa intaan ee dadka deegaanka degan baan la qabnaa waxaynu rabnaa insha allahu tacaalaa wixii bulshada dhaqanka waxgaradka siyaasiga culimmada muxuu ahaa qurba joogta aqoon-yahanka wixii caqliga aan isku keenno in ilaahay subxana wa tacala wax noogu dhammeeyo
kulan lagu soo dhoweynayey laguna taageerayey xayiraada hubka laga qaaday soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoo kulankaasi ay kasoo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada wariyeena faadumo cabdulqaadir ayaa warkaan u faahfaahinaysa guddiga abaabulka wacyigelinta qaranka soomaaliyeed ayaa muqdisho waxay ku qabteen munaasabad ay ku taageerayeen kuna soo dhoweynayeen guushii dhowaan la gaaray ee ahayd cunaqabateynta hubka saarneed soomaaliya ee laga qaaday arrintaas ayayna kaga mahadceliyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh dadaalkii dheeraa uu ku bixiyey islamarkaana waxay ku sifeeyeen tallaabadaasi la qaaday inay tahay guuliga horumar la gaaray una soo hoyatay soomaaliya madashan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin dowladeed oo kala duwan haween iyo shacab kala duwan oo ka kala yimid toddobiiyo tobanka degme ee gobolka banaadir iyo daafaha kale ee magaalada gudagalka munaasabadda kadib waxaa daa furay xafladaasi ekis xildhibaan cumar caddaan madaxweyne mudanac xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay waa mahadsan yahay wuxuu ku bilaabay cadowgii diwaaliinta ahaa oo dadkan gaashaday ayuu dagaal ku bilaabay haddana dagaalkaaso cadowgu waa gebageba meesuu maraana wuxuu maraa meel gebageba guuluhu waa isdabajoog guuluhu waa isdabajoog ma joogsanayaan waxaan u malaynaa dalka soomaaliya maantan waxaa u beriyey waa cusubaa u beriya waa cusub ayaa u beriya waa cusub oo qaran aa u beriya si fiican ma u taageertee ma taageertee ma taageertee allahu akbar allahu akbar sidoo kale waxaa halkaasi si wada jira uga hadlay gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta senator gaagaab iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka waxayna arrintan ku tilmaameen inay tahay mid ay kaga mahad celinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dadaalkii dheeraha uu ka bixiyey in soomaaliya wixii hadda ka dambeeya ay tahay dowlad xura islamarkaana laga qaaday xayiraadda dhanka hubka saarnayd
soddon iyo laba sano ka hor ayaa soomaaliya la saaray cunaqabatayn runta cadaawad badani ku dheehan tahay oo aanan weli la arag dad intaas ay saaraato dowladna waa ahayn muddo dhowr iyo labaatan sana inaanan qaran noqon unbaa ujeeddadu ahayd cadow badanna waa ka qayb galay alla mahadii laba habeen ka hor baa la soo gebagabeeyey cunaqabatayntaas waxaanu dhihi karaa waa guul taariikhiya oo mudan in loo dabaaldego mas-uuliyiinta qaranka oo ka shaqaysana dabcan waa ku ammaanayn aad baanu ugu ammaanaynaa waxaana leeahay waa haliyeeyo xilli loo baahnaay culays dalka saaray ka qaaday waxaynu hambalyo gaara iyo barwaadin gaara u diraynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo intii la shaqaysay oo mashaariic badan oo ayna ka xayirnay ku soo guulaysay aad iyo aad baan u xusaynaa uguna soo dhaweynaa cunaqabataynta waa laga hadlay hubka muddo dhowr iyo soddon sano ah ayay soomaaliya saarreed sababtana waxaa keenay burburka iyo dagaalada sokeeye iyo dadkii soomaaliyeed oo ah is-aaminsaneen waxaa ilaahay mahaddiisa inuu ku guulaystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inay soomaaliya uu gaarsiiyo ka qaadista hubka cunaqabataynta inuu ka qaado waxay ka dhigantaa maalintii xurriyadda aan qaadanay waxay ka dhigantaa markii calanka aan saaranay dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladnimadu waa wax lagu faano waa wax la gaaro waa wax miisana haafka hadda aan marayna inoo buuxinaya qodobka labaad oo aan rabo inaan taabto xukuumaddiinna iyo dowladduba uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo noqoshadiisa ilaahay waxbuu ugu talagalay waxayna ahayd dal mar kale aqoontiisa iyo hadafkiisa meeshuu u wada uogyahay
ugu dambeyn madasha waxaa soo xiray yuusuf diiri oo ah gudoomiyaha guddiga qaran ee abaabulka wacyigelinta qaranka soomaaliyeed maanta waxaan leenahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu- ha noolaado waxaan leenahay juhdi fara badan dagaal badan wakhti badan ayuu runtii wuxuu geliyey qodobo muhiim ah muddadii la doortay oo la soo doorto hadda labada sano wax ka dhigan yihiin juhdi fara badan buu dalka geliyey
gudahaan dhegeystayaal intaas ayaynu kusoo gabgeynaa warkii subax inta war midkaan lacaynahaynu dib u kulmayna sidaasi nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel